wejigii koowaad ee wadahadallada u dhexeeya madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi iyo xisbiyada mucaaradka ah ee wadani iyo ucid ayaa maanta ka dhacay xarunta madaxtooyada somalilan ee magaalada hargeysa iyadoo kulamo dambena loo ballamay ciidda kadib warkan waxaa hargeysa kasoo diray wariyaha v o eda qadar maxamed cakulle markii kulankani uu furmay ayaa guddoomiyaha golaha guurtida somalilan salebaan maxamuud aadan waxa uu mahad celiyey odayaasha iyo qaybaha kala duwan ee ka soo qayb galay kulankan ka qabsoomay xarunta madaxtooyada ee magaalada hargeysa waxaana uu daaha ka rogay in isagu guddoomiye ahaan isugu yeedhay dhinacyadan isu yimid maanta iska leho isugu kii yeedho mar haddii ay iyagii hawshii laga yargaamiyo saddexdii xisbi aniga markaa roorka doordoorkaa qaatayoo idhi bal horta furitaanka aan anigu beesha isugu kii yeedho anaa codso markaa wax kalena idinku maahee de waxaan filayey saddexdiinna xisbi inaa intayada kale ba horta iska xigtaan aada iyo aad baa idinku mahadnaqayaa idinka iyo odayaasha kaleba waxaanu leenahay madaxweyne iyo guddoomiya qaranku dabka hadduu baxo idinkaasina saddexdiina xisbi ayuu maanayar walaaqaya haddaadna walaaqaysaan marka kalena waajib waxay idinku tahay inayna dejisaan guddoomiyaal furitaan iyo uun haynoo ahaa hadiin ahaato wakti qabsan ciiddi bayna haysa kaga bogan maysaan baan isleedahay inta ka horraysa wakti qabsada waktiga aan idinla ogaano aan idinkaga warqabno sultaan maxamed xaaji xuseen ayaa isaguna si adag u sheegay in halka ay wadahadalladu soo gaadheen iyo halkan ay ku furmeen aanay dib uga laabmin
maanta waxaa laydinka filayaa in aydun ahaataan rag wixii hore ka soo guura oo arrinka dhulka dhiga oo soo dhoweeya ilmaadareyaal cid u maqan iyo ciidan u maqan iyo cid allaale cid maanta lagu tuhmayay inay maanta halkaa ka maqan tahay suldaan iyo sheikh iyo madax guddoomiyayaal madaxweyne jerman wax cid inaga maqani ma jirto waxaa maanta loo baahan yahay waxa weeye haddii aanu anagu soo wadnay wadnay wadnay wadnay oon ogtihiin intaynu u dhaxnay haddii rag badan oo halkan fadhiya u soo jeeday jeeday oo u soo fikerayay haddii madaxweyne la gilgilayay oo laga codsanayay haddii qolada salka dhiga lalahaay oo garbaal la hayay hadday halka ka soo gaadhay maanta oo aynu sugu nimi waxaa codsigu yahay maanta ee bahasha ah si wanaagsan salka loogu dhigo qalbi furan ay isu furtaan farxad ay isku qaabishaan hawshu ay inoo noqoto wax bilaabmay oo aan halkii hore taagnin sultaan maxamed jaamac dhowel ayaa dhinaciisa mahadnaq u jeediyey qaybaha siyaasiyiinta ee kala duwan musharaxa xisbiga mucaaridka ah ee waddaniya jegada madaxweyne cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro ayaa sheegay inay diyaar u yihiin xisbi ahaan wax kasta oo lagu xukumo
annaga iyo madaxweynuhu dee waanu ku khasbannahay inaan wada shaqayno oo wada hadallo horena waan usoo wada hadallo doorashadii baarlamaanka ka hor maraan toddobaatan jeer baanu isu nimi maraanu kala kacnay iyo maraanu heshiinayba intii ka dambaysayna de waa isu imanaynay markaa niman yahow gogolna maanaan diidin annagu waxaad shalaysa tidaahdayna maan diidin waxaanu laakiin soo jeedinaynaa gogosha waynu ku wada fadhigaynaa haddaanu anagu qaldannahay waana la qabanayaa haddii sharci laga wada hadlayo diyaar baanu nahay haddii garnaqsi laga wada hadlayo diyaar baanu nahay haddaanu maslax laga hadlayo diyaar baanu nahay go-aan kasta oo ciddana dhex joogtaa ay nagu dhexdhexaadisana diyaar baanu nahay guddoomiyaha xisbiga mucaaridka kala ucin jeneral faysal cali waraabe ayaa geestiisa carabka ku adkeeyey inay muhiim tahay in laga wada shaqeeyo sidii ciidda kadib ballanka kale loo qabsan lahaa dalkan waa la wada leeyahay xilkuna weyna wada saaran yahay maanta doorasho madaxweyne iyo dalka taladiisii wayna wada dhexaysa waxaanu gaar u leyna maaha waxaanu gaar u leenahay marka anagu hawlahay kasoo baxno ayaa ayaad noo ducaynaysaa laakiin maanta hawlaha oo kasoo bixi wayn noo qabta waktiga ciidda ka bacdayo aynu waxaashan xalinoo geesa iska taagno si aynu dalkeena werwarka uga saarno sidaynu cadowgeena uga nexno sida caadadaynu ahaan jirtay saacada u dambaysa aynu heshiin jirtay aynu yeella baynata marka yaa noo kala tegina waxaan kala leenahay ma jirto waxaan kala leenahay ma jirto madaxweyne ha noo yimaado guddoomiye guurtina waa kan haynala joogaysna madaxweynaha ciddu soo kaxaysanayo guurta haynoo ahaato ballantae noo qabta ayna waxayna wada hagaajisano hareera iska taagan cali maxamed waran cadde la taliyaha madaxweynaha somalilan ayaa geestiisa ka mahad celiyey dadaalkii guddiga dhexdhexaadinta iyo guddoomiyaha golaha guurtidu ay ka galeen arrintan iyadoo dhinaca kalena uu mahadnaq u jeediyey madaxweyne biixi iyo xukuumaddiisa madaxweyne waxaan kaaga mahad celinaynaa gogashii muddada dheer aad haysa ee taalle ee aan marna la laabin ee aan saxar ku duulin maantana iyadoo qurux badan la wada fadhiistay waa ilaahay xamdigii ee waxaan aad ugu faraxsanahay bulshada reer somalilan waa basho soo daashay xalayta waxay ka mid ahay habeenadii ay farxadda ku seexdaan markii ay ogaadeen in raj iyo in laysuu imanayo iyo in laysa saamaxay haddii alla yidhahdo maantana dee waa duco iyo isu soo dhoweyn arrin wanaagsan iyo tafaa'ul wanaagsan dibad iyo gudaba ayaa ilaa xalayto dadku isla dhex marayey waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay xubno kale oo uu ka mid yahay guddoomiyaha xusbiga mucaaridka ee waddani xirsi cali xaaji xasan khadar maxamed cakulle v o e hargeysa